haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiin maxamuud shirwar
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku haya ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah marka way isbooqan jireen oo way booqan jirtay waxyaabay u geen jirtay hadiyado maadaama isaga uusan ahayn qof xor ah oo iyadana banaanka ay joogto waa haweeney caan oo inta ay nin xabsi dheer ku xukunnaa jeelka ka soo daysa kadibna guursatay inta uu xukunkiisu ahaa sababta ay ku dooratay iyo weliba sida ay u soo daysayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad ku maqli doontaan barnaamijka xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawan ay ku wada caweyn doono
fanaan walba waxba ku jecelahay laakiin ragga ninkaan ugu jecela waa ninka hesiisa dhaafi waaye waa cumar dhuule xali ee aan isagoo nina hesiisii qaaday fanaan walba wax gaaran ku jecela iminka amne cabdullaahi oo kale waa agtarnimadeedan jecelahay barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal toddobaadkii hore qaar ka mida warbaahinta dalkan maraykanka waxa ay si weyn u qaadaadhigayeen sheeko lama filaan ah oo ku saabsanayd haweeney dalkan caan ka ah islamarkaana si weyn loogu yaqaan ciyaaraha gaar ahaan kubadda kolaya taasi oo nin ku xukunaa muddo konton sanna ah intay xabsiga ka soo daysa kadibna ay isguursadeen lamaanahan oo bulshada sheekadooda la wadaagay ayaa lix iyo tobankii bisha ka soo muuqday mid ka mid a barnaamijyada aadka looga daawado dalkan iyadoo dadkii daawaday ama warku u gaadhay ay la yaab ku noqotay sida ay gabadhani go-aanka ku qaadatay iyo weliba sida ay ugu suurto gashay inay xabsigii dheeraha ka soo furtaadiso bal haddaba aan soo dhoweeyo waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo isagu sheekadan la socday islamarkaana inala wadaagaya waxaana uu marka hore inoo sharaxayaa sida ninkan uu xabsiga ku galay waa mahadsan tahay cabdi xakiin ninkan wuxuu xabsiga ku galay dembi dil ah ayaa lagu soo cedeeyey markii hore taas ayaana keentay inuu xabsiga galo waan gartay marka sidee dembigaasi loogu eedeeyey ma macnaha fal isagu galay bay ahayd mise fal la ismoodsiiyey run ahaantii dembiga falka waa fal dhacay me isagana waa uu ka ag dhowaa cid aan isaga ahayn oo loo qaban karay ama loo tuhmi karayna ma jirin dembigana dembi dila ayuu ahaa sidaas ayuuna xabsiga ku galay isagoo markaasi ahaa lix iyo toban jir waa hagaag garanay taasi isaga iyo gabadhan sida isku barteen xaggee iska soo gaadhay gabadhan maya mor iyadana waxa waxay isku barteen xabsiga saddex iyo toban sannadood ka hor mar ay booqanayeen xabsiga ama nolosha xabsiga oo kale ay ku bixinayeen inay wax kasoo ogaadaan kadibna qoyskeeda ayaa ninkan baray qoyskeeda ayaa isbaray iyada iyo jonathan iron marka sidaas ayuuna xiriirkoodii kusoo bilowday waa si wanaagsan weyaan bal haddaba haddayn iyada dul istaagna cabdiqaadir iyadu waa qof nocmaa maxay tahay iyadu gabadhan waxaa la yidhahdaa maya mor waa kow iyo soddon sano jir waxay caan ku tahay kubadda kolayga waa gabdhaha ugu ugu ugu heerka sarreeya ama heerka ugu sarreeya ay ka gaartay basketballka afar jeer ayay horyaal ku guuleysatay koob ku guuleysatay sidoo kale waxay ku guuleysatay bilada dahabka ciyaaraha basketballka ee gabdhaha ee adduunka marka kooxo caan ayay usoo ciyaartay oo ka kala dhisan dalalka sbain maraykanka ruushka iyo iyo taiwan marka aad ayaa loo yaqaanaa dadka ciyaaraha kubadda kolayga ciyaarana haddii aan u tilmaamo waa sida lebron james oo kale ay oga dhigan tahay ee kubadda kolayga
cajiib cajiib marka waa gabadha sidaa caan u ah isla garanayo iyadina waa gabadha caanka isna waa ninka xabsiga ku jira sidee xaalkoodu guur ku gaadhay say haddaba markaa heerkan inay guur isla gaadhaan ayay sheekadooda ku gaadhay marka hore xiriirkooda wuxuu kusoo bilowday saaxiibtinimo markii isaga la baray sheekada iyo kiiska uu xiran yahay ayaa soo jiitay marka way isbooqan jireen oo way booqan jirtay waxyaabay u geen jirtay hadiyado maadaama isaga uusan ahayn qof xor ah oo iyadana banaanka ay joogto marka sidaa daraaddeed ayuu kusoo bilowday xiriirkoodii saaxiibtinimo ayaana aad maaragtay isugu soo dhawaadeen marka hore taas oo markii dambe isu bedeshay xiriir jacayl
xabsigii waa kuwaa isugu tegey dee sheekadaasaa dhex martay xaalkoogu heerkaas u gaaray goormay markaa go'aansadeen inay isguursadaan ma inta xabsiga ku jira mise kadib waa mahadsantaha cabdixakiin soo jeedinta ama ama codsiga dhinaca guurka jonathan xaggiisa ayuu ka yimid intii uu xirnaa ayuuna usoo bandhigay oo uu ka dalbaday inay isguursadaan markii usoo jeediyena wuxuu ku yidhi jawaab hadda kaama doonayo isagaaba marka hore meeshii loo baahnaa ama ha ama maya halkii ay ka dhihi lahayd isaga ayaa ku celiyey jawaabtii oo wuxuu yidhi hadda jawaab kaama doonayo sababtoo ah ma hubo inaan soo bixi doono aan xabsiga ka bixi doono sidaas daraaddeed markii aan xabsiga ka baxo jawaabtaada markaas isii oo go-aankaaga markaa qaado ayuu ku yidhi sidaas ayuuna ku bilowday isaga ayuuna ka yimid dalabka guurka marka goormay go-aankoodii guurka ay gaadheen markii dambe iyadana haa tiri oo islamarkaana guurkoodu dhahay go-aanka waxay qaadatay markii isaga la soo daayey oo uu banaanka yimid oo dacwadiisii uu laalay garsoorihii bishii march loona sheegay inuu xor yahay wixii markaas ka dambeeya uuna dib ugu soo guryo noqday markaas kadib ayayna u sheegtay jawaabteedii ama go-aankeedii ahaa inay raalli ka tahay ama ay aqbashay inay isguursadaan waan gartay su-aasha kale muhiimka cabdiqaadir waxa weeyaan sida iyada ugu suurto gashay inay soo dayso nin kale banaanka keento run ahaantii kiiska uu xirnaa ayay dabagashay lowyaro ama abukaatayaal ay u qabatay qareeno u dooda maadaama qof caana ay tahay iyadana indhaha caalamka ayay kusoo jeedisay oo aad ay uga faa'iidaysatay marka muddo ayay ku daba jirtay dadaal bay gelisay lacago ayay ku bixisay markaad fiirisid marka ugu dambayntii waa tan ku guulaysatay oo oo ninkii xor kasoo dhigta laakiin wakti iyo xoolo badan iyo dadaal badan ayaa galay marka waxaasoo dhan ay samaysay dib ayaa loo baaray kiiskii waa la furay ninkan jonathan iron waxaa loo haystay in falkii dilka ahaa laakiin waxaa la waayey wax caddayn ah haddii ay noqon lahayd farihii haddii ay noqon lahayd dheecaanka ama d n a ga hidisidaha wax walba oo loo haystay ama laisdhihi kara waa lagu caddayn karaa ayaa la waayey markii wax caddayna loo waayey oo dembigan inuu galay oo ku saabsan ama xitaa u dhoweynayo sidaas ayuuna garsoorihii go-aan ku qaatay oo loogu sheegay inuu xor yahay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi inala wadaagayey mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay cawaysin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nimcadegan kaasi oo ay kaga warramaysay qaar ka mida heesaheeda cusub iyo weliba waaye waaye iyo weliba heesihii hore ay dib inoo xusuusinayso waxaana dhegaystayaal idiin kala bixi doonaa nimcadegan iyo weliba wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo fanaanada magaalada hargeysa ku wareysatay mar kale barnaamijka caweyska washington ayaanu ku guda jirnaa nimcadegan ayaana marti noogu ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay nimco adigoo weliba aada u daalan oo xabeebsan inaad codsigaygii naga aqbashay waananu kaaga mahad celinaynaa waananu ka raaligelinaa dhegeystayaasha in badan haddii codkaagii macaanaa aada ku luuqeyn kari weydo nimcay soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan haan lagama buuxsho waraysigeena xagga dambeenu ka dhigan doono bal hees aad taageerayaashaada iyo dhegeystayaashaada iyo weliba inta ku xidhan caweyska washington aada usoo qabanayso maxay tahay waxaan soo qabanayaa sagalay hees cusub oo karaamo la yidhaahdo oo midhaha waxaa oriyey xasan guuto laxanku waa saciid qiiq muusiga waxa weyaan axmed weli maxamuud ibraahim furinle absaraadaas kula barragaya heestaasi aynu dhegeysanno isku soo noqod wanaagsan
kalgacalkaan ku qabo korda weli ku haya kasayda miyaad ogtahay kalgacalkaan ku qabo nabdaan kugu siixiya aday kugu tumugtada miyaad ku jeceli ogtahay nabdaan kugu siixiya aday kugu tumugtada miyaad kaydu ogtahay xusukayda kutaa iskayga kali kutee miyaan kaa maarmayaa xusuustay taas ku taal xidkayga hadkani ku teel miyankaan marmayaa dadkabakiyaad rabtaa karaamadu kaarantee maxaa kaasiyo ka dhigaa low kala dheeriyo kalsoonida badin ka dila low kala dheeriyo kalsoonida badin ka dila habadkiyaad rabtaa karaamadu kaarantee maxaa kaasiyo ka dhigaa low kala dheeriyo kalsoonida badni ka dila low kala dheeriyo kalsoonida badni ka dila gurbaga caashaqu ibaday naftaydu mataasatee caday ilaa karabtaa gurbaga caashaqu ibaday naftaydu mataasatee adayila karabta waxaad tahay roob weyn kashay yaalal qabsano kalsoonan kugu qabaadaa Yeah. adaayigu kobano sacaytaygu kobe miyaan kaa togaya dadkabakiyaad rabtaa karaamadu saarantee maxaa kaasiyo ka dhigaa low kala dheeriyo kalsoonida badi ka dila low kala dheeriyo kalsoonida badi ka dila
waa hagaag heestaasi karaama intaas haddaynu kaga nimaadno nimcoy markay noqoto caannimada ama markaad aragto iyadoo meel kasta lagu leeyahay nimcadeganay nimcadeganay maxaad dareentaa maxaad se maxaan idhahdaaye aada ku tilmaami lahayd farqiga udhexeeya qofku inuu caan yahay ama faa-iidaday leedahay qofku inuu caan noqdo iyo weliba khasaarahay leedahay inuu qofku caan noqdo
horta waa fiil aada wax jiiba ood markaad naftaada fiijiso odan sidada waxaad macad ku kasbatay nimca ahaan anigu markaan koo xiga weyn oon siraada maad kasban waxaan laakiin waa wax maxaa la yihahdaa xagga ilaahayn ka yimid caannimadu waa xorta aada wanaagsan faa'iide khasaare buu leeyahy faa'iide uu leeyahay oo meel kasta walisu kaa soo taagayaa soomaalidu waa dadka aan fanka maxaa la yidhahda qadarin haddana way jecelin waa laba isgarab yaal laakiin haddana ka ugu nolosha liita haddana ma jecla fankii oo bilmatal marka la yidhahdo qofkaas waa waa fanaan oo kale laakiin buu daba dhigaya horta faa'iidadiisu waa taa laysu kaa soo taagayo khasaarihiisuna waxa weeyaan mar walba waxaad qofku wanaagaad samaysaa uu ka caansan wanaag qof caadii sameeyo xumaanta uu qofku sameeyaa way ka caansan tahay oo khasaaray leedahay qofku hadduu isagoo xaaladiisu fiicnayn uu fanaan noqdo wuxuu noqonayaa qof khasaaro miira noqdoo dhibaatadiisa caan noqonaysa waa hagaag markaynu taas ka nimaadno nimco markaynu soomaalida dhexdeeda eegno waxaa inta badan lagugu tiriyaa fanaaniinta heesaha wadaniga ah gaar ahaan somaliland aada u jecel heesahooda dadka qaarkoodna aan dabeecadaada garanaynin iyo dhaqankaaga qaarkood waxay isweydiiyaan nimca tolow ay idhaahdaanba waa cunsuriyad waa sidan arintaasi kolley waxaa la yidhi fulixantiisa ma mooga ma la socota aada iyo aad waan la socdaa in badan way iga hor timaadaa sometimes laakiin anuunbaa garta hela oo waxyaala cunsurigu waa qofka dee midab kala sooca ama ummad kala necib laakiin innaga cunsur waxaan u naqaanaa qofku hadduu intiisa jeceliyey oo uu bilmatel anigu maxaa la yihahdaa bukcaddaa yara somalilan layidhaa adduunka meesha ugu qaalisa ayaan u aqaanaa waanay tahayba taasaan ku qanacsanay oo waad arkaysa imika sanadkii lixaad baabay sodaalkan deganahay jacaylkaan dalkaygaa jecelahay oo iga muuqda markaan u heesayo markaan maxaa la yihahdaa aragtiyahayga aan gudbinayo sidan iminka oo kale taas ayay kala soo dhex baxaan nimco dadka kale nicibto waana fikir soomaalidu ay leedahay waana fikir qaldan laakiin cid aan necebahay ma jirto soomaali waa ku mid badle soomaalida cid aan necebahay oo aan maanta idhaahdo qofka dalka maxaa la dalkaas necebay dalka soomaaliya jaarbeyne manibi jabuuti ilaan dad ummad af soomaali ku wada hadasha oo haddana shanabeyne shantooda midna manibi laakiin ay loof may kaantay wahagaag intaa markaynu kaga nimaadno intii yareeda xantii suuqa ma jiraan nimcay fanaaniin intaanad fanka kusoo biirin aad codkooda jeclayd ood hiigsan jirtay ama heesahooda aada jeceshahay haa way badan yihiin rag iyo dumarna way leeyihiin bilmatel imarka heesaha koobigan qaaday oo dhan waxa weeyaan fanaaniinta intii aan u jeclaa halkaas ad ka garan kartaa fanaan kastoo aad aragto inaan heestiisii koobi jiray dee ay kaa neemid ma shankaroon axmed sagalbaa ma cumar dhuulaa ma khadra daahirbaa ma axmed axmed cigaalbaa ay kaa neemid fanaan iyo fanaan walba waxbaan ku jecelahay laakiin ragga ninkaan ugu jecelahay waa ninka hanisiisa dhaafi waaye waa cumar dhuule xali ee aan isagoo nina heesiisii qaaday fanaan walba wax gaaran ku jecla iminka amne cabdilaahi oo kale waa agtarnimadeedan jeclahay heesaa qora ma idhaahdo fanaanad baa idhahda agtarnimadeeda codkeeda wax kasta waan ku jeclahay marka fanaaniinta badankooda mid walba wax gaaran ku jeclaade i loved maasha allah waad noo sheegtay inaad kulli wada jeceshahay heesahoodana waxaad tidhi intaan jecelahayun ban heesahooda qaadaa markaynu dib u milicsano xasuusihii fanaaniintii hore maxaynu hadda usoo qabanaa yaad inoo doori lahayd waxaad inoo soo qabataa khadra daahir ege qayseqado nabxadayda beerkiyo haddaanan laabta ugu qaban taasaad inoo soo qabanaysaa wahagaag dib aynu u milicsanna xasuustaasi khadra daahir iyo weliba nimco degan dhegeysa haboon
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda barnaamijkeennii toddobaadkana intaas ayaa kusoo gabagabayn doona tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.